wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa dhirbeeris ka sameysay deegaanka istanbul ee waqooyiga kismaayo dhirtan ayaa loogu talagalay in ay door ka qaadato bilic soo celinta deegaanka istanbul aidiid saleebaan xaashi wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa ka warbixiyey dhirbeeristan shuruucan maanta aan dhirta ku tallaalayno waxaa wasaaradda gacan ka siiyey hay-adda j ized mana aha markii koowaad waa markii labaad oo hadda dib u dhirayn laga samaynayo xaafadan istanbul dadka idbiyada ah ee degan deegaankan istanbul iyo luglow ku hareeraysanna laba jeeroo horea laga sameeyey buuladan buula bartiro waa laga sameeyey haddana waxaa dib looga samayn doonaa magaaladan guryaha cusub ee la dhisay ee loo dhisay mashruuca durmal solutionka oo dhowaan la qaybin doono guryihii ugu dambeeyey dhammaanna dhirtii lagu dhirayn lahaa wasaaraddu diyaarisay qaar ka mid ah bulshada deegaanka istanbul ayaa soo dhoweeyey dhirtan lagu beerayo deegaanka iyagoo ka mahad celiyey wasaaradda deegaanka aad baan ugu mahad celinaynaa waxay noo keentay geedo oo markii horena asbuucii sanadkii horena geeday na siisay waa hadda kuwaa arkaysaan oo cagaaran haddana waxay noogu deeqday ilaa iyo boqol geed maasha allah weliba wasaaradda waxaan leenahay geedaha way noogu yaryihiin ha inoo soo badiso luuq kasto iyo meel kastoo aan marayno in geed nalooga talaalaan rabnaa aada u mahad celihina inkastoo deegaanka annaho dabeelaha iyo waxaa xeeska hoos baa anoo anfacay alxamdulilah deegaanka istanbul ayaa siddeed iyo toban kilomitir u jira magaalada kismaayo iyadoo wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland ay waddo dadaalo lagu soo celinayo bilicda deegaanka